shil gaari oo sababay khasaare dhimasho ayaa ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka hargeysa iyo berbera ee waqooyi galbeed soomaaliya gaari nooca raaxada ah oo ay saarnaayeen laba rag ah iyo laba dumar ah ayaa ku rogmaday waddada xidhiirisa hargeysa iyo berbera waxaana ku dhintay shilka labada dumarka ah iyo hal nin halka u dhaawacmay ninka kale ee afaraad gaariga ay saarnaayeen oo xawaaro sare ku socday ayaa mar kaliya rogmaday taas oo keentay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca sida ay wararku sheegeen dadkan geeriyooday ayaa dhowaan ka yimid dalka dibaddiisa waxayna safar dalxiis ah ugu socdeen magaalada berbera gobolada waqooyi ayaa mar walba waxaa laga diiwaangeliyaa sanad kasta shilalka gawaarida iyadoona dad badan ay ku nafwaayeen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen